waxaa shalay a caqabada soo wajahday safar ay madaxweynayaashii hore ku tegi lahaayeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si ay u gaarsiiyaan gargaar ay dhowaan u yabooheen dadka fataxaada beledweyne ku barakacay kadib markii ay soo baxeen wararka ku saabsan caraqaladaynta safarka madaxweynayaashii hore ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo sheegay in sababta carqalada ku keentay ay ahayd biyo sida uu sheegay fadhiyey garoonka diyaaradaha ee beledweyne madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen degaankoodii u socdeen karaamay nugu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan doorbidaynay inaan maanta raweyga baxnaaninno birrina ay baxaan waxaan rabaa marka wararka social mediaha la gelinaayo laleeyahay hirshabeellaa noo diiday muxoo raadaaraa nala ka dansaday dowladdaa noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha kadib markii shalay gelinkii dambe ay ka soo laabteen magaalada beledweyne oo ay soo gaareen magaalada muqdisho wafdigii ay hogaaminayeen madaxweynayaashii hore ayaa waxay ka warbixiyeen caqabadihii safarkooda soo wajahay iyo sida ay wax u dhaceen xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo warbaahinta ay kula hadlayeen wafdigiisa ayaa waxa uu sheegay nasiib darro toddobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay kow iyo tobankii jarjar ayaanan ka baxnay waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalkaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah xukuumaddana muxuu ah ra-iisul wasaaraha mas-uulka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyu raacin iyo hebel diyaaradiisa dib ha loo dhigo iyo hebel intaa laga dhexo dalkaani wuxuu leeyahay civil aviation authority authority la yidhaah oo mas-uulka ah civil aviationka ninkii madaxda ka ahay saaki intaa u yeernaan dhahnay civil aviationka ayagaa garoonnada iyo hawada iyo meesha la joog amarkaaga mee diyaaraddu ku joogtaa mayu dhaani amarkii kuma joogto wixii ka soo haray marka waxay ku joogto waad garan kartaan garoonka diyaaradaha beledweyne yacni meel yar oy biyo uga jiraan iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso muxuu ahay xisaab ma laha edabdarro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abbeen aan waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaan ah sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha midooda xisbiyada qaran ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay wixii dhacay shalay oo uu sheegay inay ahayd caburin iyo sharci darro wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi haddaysan joojin waa bixinaynaa qofka aan sharci rabin muxuu nagula joogaa muxuu nagu xukumaa moraanimo moraanimo ma ogolo waa diidna moraanimo annaga sharci in laysku xukumaan rabna annagaa ugu horreynaa nagula xukum laakiin dulumkan joogtada hoo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo nafteennana uma qaadayno qof soomaaliyana uma qaadayno shala markii aan ka hortegaynana waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashay gashimira garad garaadkeena dafela alxamdu iyo ilaahay fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqoonin aan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbal oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihin lama kan waa ku soo jargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan raba u aamin kanna wuxuu ku yidhi sida aan rabay waa ku soo jargarayay maxay kala duwan yihin marka waxay kala duwan yihin lama labaduna waa qarandiid waana qarandimis balse waxaa hadalkaasi kulul xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye oo ugu yeeray sheekh shariif madaxweynihii hore inuu sharaftiisa madaxweynenimo ee hore uu ilaaliyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore dowladda soomaaliyeed madaxdii hore ee qaranka iyo cid kasta oo doonaysa horu socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada badqabka iyo amniga guud ee dalka ummadda soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo ka midho dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka soomaaliyeed
madaxweynihii hore ee puntland horeyna usoo noqday ra-iisul wasaaraha dowladii federaalk ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas oo ku sugan dalkan maraykanka ayaa waxa uu sheegay in dejinta xiisadaha siyaasadeed ay tahay qeyb ka mida siyaasad wanaaga
waa ka xumahay runtii waxaa dhacay horena u dhacay ugu dhacay madaxweyneyaasha maantana dhacay waa nasiib daro sababtoo ah madaxweyneyaashu dalkii soo xukumeen waxay mudan yihiin karaamay leeyihiin sharaf bay leeyihiin in la ixtiraamo oo la qadariyo oo ayay mudan yihiin qof kastoo soomaaliya ka mudan yihiin wakti adag bay waddankan usoo shaqeeyeen oo ay madaxweyneyaal kasoo ahaayeen mideeda kale sideedaba haddii aan anigu siyaasadda wax xun ka bartay soomaaliya waxa weeye waddanka haddii shida jirto shidada waa la yareeyaa hadday badan tahayna waa la yareeyaa haddii ay yar tahayna waa la baabi'iyaa laakiin maalin walba dee in shido cusub la abuuro oon hore u jirinin oo aada gacmahaaga ku falkisaahi dee aday dib kugu soo laabanaysaayoo dhib bay keenaysaa dalkan u keenaysaa maamulkaagana u keenaysaa ma aha markii ugu horreysay ay dowladda federaalku hakiso safar ay madaxweyneyaashii hore uga baxayeen garoonka magaalada muqdisho waxaana labadaba ay abuureen xiisado siyaasadeed oo madmadow geliyey sida dowladda u wajahayso xisbiyada mucaaradka iyo madaxdii hore ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa kula teliyey dowladda federaalka ah marka ani waxaan kula tali lahaa nimanka odayaasha meesha jooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in shidada la yareeyo madaxweyneyaasha ixtiraamkooda la siiyo in la siyaasadeeyo macaawino loo geyn lahaa dad dhibaataysan oo soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan ay gurmatay cid walbaaba gurmanaysay madaxweyneyaashu dadkaas soomaaliyeed oo danqaday oo gurmadiyay ka mid ahaayeen marka in la siyaasadeeyo oo shido la abuuro aan jirinin anay wax saxayla ma aha aad baan uga xuma inkastoo hakinta safarka madaxweyneyaashii hore lagu sababeeyey biyo fadhiyey garoonka magaalada beledweyne haddana waxa ay qaar ka mida warbaahintii la socday wafdigani ay soo gudbiyeen muuqaalo muujinaya in garoonku uu qalalnaa oo aysan jirin wax biyo ama roob ah oo ka muuqday saacado kadib safarka madaxweyneyaashii hore ee ay xiisadu ka dhalatay ayaa waxaa isla garoonka ka dhoofay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo kusii jeeday dalka faransiiska oo sida lagu sheega war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa uga qeyb gelayo kulanka madasha nabadda ee baaris